gabdho iyo fadhowku ka yee bilaabay shaqo abuur ganacsi iyona harumo ganacsi oo badanka magaalada baydhaba iyo abuurdeen gabdhaha nasan meeloon ku jaraq ganacsi qeybo heshalduwan maqsuud restaurant and cafeteria weliba gow maqaahi oo ganacsi welibana laka furay xaafada bardaale ee degmada baydhaba taasoo fikrisha iskuule zahra aadan taraafig oo kumida gabdhaha magaalada baydhaba munaasabadlan qobadi daafuurka maqaahidan iyo weliba ku hadalay kookumada dhallinyarada ku qaybgali maxirad waxaa laga furay maanta ama xarigga laga jarayaa oo maqsuud la yidhaahdo waxaana furatay gabar walaasheenah oo bulshada ay aad ay u jecel yihiin oo magaca ku leh imaamus khaasatan magaalada tana baydhabo sahra aadam ina taraafiko mahirad waxay furtay ama ay istaaraysaa maqsuud la yidhahdo magaceeda waxayna ku taallaa mahiradda waddada weyn oo wadnaha magaalada tani baydhabo khaasatan lagu baxsi marka waa soo dhaweynana gabadha walaasheenah siday ugu dhiiratay inay bulshadeeda ay u shaqayso rag iyo dumar waxaan ku leeyahay sahraha soo dhawaabo sidoo kale zahra aadan taraafig oo eh milkiilaha maqsuud restaurant and cafeteria ayaana ku hadali walyaabo ka dhiirigeliyey raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo magaaga leerow saare aadan taraafiko muqaayada maqsuud leerow yamel taaya aha maamada muqaayada maqsuud furutiyaha muqaayada way ka taale lagu baxsi eer lagu baxsiya leelankase muqaayada maqsuuda leere ha ka dhowaada oo laka helo cunto walbo oo meel la raayo oo sida wadaniga iyo cuntada oo fatfood iyo abitaan iyo doorada iyo fishka iyo adduunyo walwalba oo adan kuwayt ku helaaso si wadaniga ku helaaso iyo nooce caanada geela oo firaashkiga ka helaaso erinka dhaylada ka helaaso ganacsiyo yaryar iyo weliba hanowiinba gabdho sion kamaarayang nololya weliba tanqoosyo yana ku hergeli magaalada baydhabo ee gobolka baay